kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington ee v o a qodobadaan caawa barnaamijka idiinku hayo waxaa ka mida nin guursaday saddex iyo toban dumar ah oo kaaga darane ay mar keliya dhammaantood uur yeesheen bil gudaheedna mid kastaaba ay ilmo yaru dhashay waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan maalinta naafada caashaqa ee adduunka
ma tahay mid kamida
qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilownay nin u dhashay dalka nigeria oo ka mida dadka lagu qoray buugga lagu ururiyo ama lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka la yaab kale ee caalamka ka dhaca ee loo yaqaano world genius record book ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya sanad guurada kasoo wareegtay dhalashada carruurtiisii oo tiradoodu ay tahay saddex iyo toban carruura carruurtaasi waa isku wada da oo bil qura ayay wada dhasheen balse waxaa dhalay saddex iyo toban hooyo oo kala duwan ninkan ayaa warbaahinta caalamka qabsaday muddahaatan laga joogo laba sannadood kadib markii laga war helay inuu guursaday saddex iyo toban dumar ah kaaga darane saddex iyo tobankii haweenahaaba mar keliyay uur yeesheen isla sannad kadib guurkoodiina mid kastaa waxay u dhashay ilmo carruura haatanna ciyaalkiisii way sannad jirsadeen xuseen barre aadan ayaa istuudiyaha igu weheliya xuseenow kusoo dhowo barnaamijka caweyska waxaan filayaa arrintani adiga lafahantaada layaab bay kugu riday
anigoo keliya maaha kolley dadkii akhriyey oo dhan iyo dadka dhegeystayaasha iminka na dhegeysanaya waxaan filayaa waa wax lala yaabo sababtoo ninkan saddex iyo toban haweenuu hal mar wada guursaday siaad sheegtay kadibna saddex iyo tobankiiba in u dhaxaysa saddex wiig ilaa afar wiig gudahood bay ku wada ureysteen dhammaantood ciyaalkoodun markaa wiig wiig bay soo kala horreeye waxay kala weyn ha wiig wiig ama ugu badnaan afar wiig bay kala wen yihiin kuwa ugu badan haye dhammaantood way caafimaad qabaan si wanaagsan bay u dhasheen midna ma xanuunsan carruurtaasi waxaa kaloo uu sheegay mar la waraystay hahe dhammaan dumarkaasi ay isku faraxsan yihiin oo weliba ay isku qanacsan yihiin Waa oo midba midda kale ay- ay- ay- ay caawiso oo ay waxay ku dhaanto u qabato haye waxaa kaloo sheegay in dhammaantoodba ay ku tartamaan inay isaga raalli geliyaan ma sidaasaa gabigaba Ha, ha, ha.
saddex iyo tobankuwa isaga raali gelinaya saddex iyo tobanku waxa shaqadoodu ay tahay inay isaga raalli geliyaan marka wadanka nigeria sidaad la socotay saaray een, sharcigu ma ogola in eh, la guursado ka badan hal xaas waay laakiin labiyo toban ka mid ah goboladaas ayaa ogol oo aan sharcigaasi fulin waana gobolada ku yaala waqooyiga oo u badan wadam- eh, gobolada muslimka ah markaa een, muslimku afar xaas iyo meelahaasay guursanayaan laakiin dadka aan muslimka ahayn gobolladai joogaan waxaa laga ogolyahay hal xaas wax ka badan inaan la guursan inaan la guursan marka odayguna waa kan saddex iyo toban maaragtay weliba waxaa la sheegay xuseenow een, inay dembi ku noqon lahayd xaasaskaa badan ee uu guursaday ee mar keliya uu wada guursaday laakiin warbaahintu waxay leedahay waxaa indhaha sharciga ka wareejiyey hadalhaynta iyo falanqaynta la yaab kale ee warbaahinta dunidu ku bumbuuninaysay amaba ay kusoo warinaysay arrintan mucjisada noqotay ee saddex iyo tobankan dumar ee mar qura uurka wada yeeshay waa run dadkuna way ku kala aragti duwanaayen waxaa jira dad soo dhaweeyo ku faraxsan iyo dad le ninkaasi niyow hawlbuu hawlbaa haysatay ilaahay ha u sahlo dee howl inuu madaxa la gala shakiba kuma jire laakiin isagu wuxuu isku qanciyey Ahee.
saddex iyo tobanku waa anigii adeegaan waan gartay carruur kale ma dhaleen baa la yidhi markaa saddex iyo tobankan sana jirsanaya toddobaadkan mooyaane maya int- kuwana ugu horey waa hagaag aad baad u mahadsantay xuseen barre aadan adigaa mudan saaxiib.
weli waxaa dhegaysaneysaan barnaamijkii caweyska washington haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii ugu dambeysay waraysi dheer oo aan dhowaan la yeeshay abwaan cabdirisaaq xaamud caydiid jaylaani oo ah afhayeenka kooxda xidigaha geeska cabdirisaaqow inkastoo heese badan oo aad leedahay aynu ku maqalnay intaynu ku guda jirnay qaybihii kala duwanaaye waraysigaaga ee barnaamijka caweyska washington haddana hubaal fari kama qodna oo intii badnayd maynaan xusin ma taqaanaa heesahaagu tir ahaan inta ay leegihiin hadda taray dabcan walaalo waa mahadsantahay waa runtaa tira ahaan fanaaninta qaata ayaan si fiican ugu kala garanayaa laakiin saacaddan kuma odhanayo tiradu intaasay leegtay waayo waxaa laga yaabaa heesaha dadka dhegeysigooda aadka ugu fiican ma yihi asxaabtayda way taqaanaa ama kooxdayda xidigaageysku waxaa laga yaabaa heese aan dhiigay oo la qaadayba inay imika jiraan oonan baryahan ka warqabin oo soo baxay laakiin dee imika waxoogaa daray dabcan way ka badan yihin ba walaalo way ka badan yihin way ka badan yihin marka marka iyaga iyo maansooyinkii waxaa sameeyey laisu wadageeyay boqolaal isla gaarayaanba laakiin waan gartay marka cabdirisaaqow intana turkiga joogtay wax heesaahoo aada leeday ma soo saarto ma la qaaday mise waxa weeyaan waad u nasanaysaa dhinacii hal abuurka maya horta imika dhinaca heesaha waxaan kaga badanay dhinaca maansooyinka qoridooda oo maalin badan qofku sidee meel buu taagan yahay laakiin heesahayga haa imikaba waan qoraa dabcan waxaan imika kuwan ka xusi karaa fanaan cod wanaagsan waa xnaado shalay ah oo nin dhalinyaro ah dhalinyaradii ugu codka fiican xidigaha kamid ah imikana dhalinyarada ugu yarar kamid ah ayaa intaan halkan jooga waxaan u diray hees qaar kale xamde hees baan u diray adugu heeso fara badan waan diray haddii aan taxanaafshaxiso markaan ka xog dooni waayaa waktiga ula tegay su-aalo daraaraha aan waraystay habeenku wuxuu qabana markaan u wacaal dhaqaaqay nolosha weydiimaheeda markaan sahan weyn u galay waxaa maanta jooga iyo wixii laga yidhi qarniga markaan wayaara u doontay maxaa wadno ruux dareensan inuu wehelkiisa haysan maxaa laba nolol wadaagay iminka weji kala dabbaaya maxaa ruux waayey ruux maxaa nololay waxdi heestaasaa ka mid ah waxaa kamid ah heesaan hore u hayay oo iyada iminka wiil xariir laydhahaan u dhiibay oo tiraahda saaray ruuxaad beryo dheer taqaanay badh baa weli kuugu laaban intuu kaa baray waktigu aqoontuna waa badweyne ogow badanaa nafluhu waagii u beryuu la noociyo bidhaantu intay arkayso ka badan waayaha adduunku heestaasoo dabcan isnin xariir laydhaa qaado waan garta hees aad inoo soo qaban karto oo inagii dhegeystayaashu aynu barnaamijkeena ku furno caawa qaybtan heesta walow laydhaadaan sahray soo qabanaya nimcan cabdiraxmaan xasan baa qaada hilaac waxaa laxanka saaray maxamed cabdidike mujkuna waa axmedool ibrahim maxamed kulale
intaa haddii aynu heestaa kaga nimaadno cabdirasaaqow hadda waxaad joogtaa dalka turkiga bal iiga waran soomaali badan baa halkaa joogta caafimaad iyo waxbarasho iyo shaqo iyo si walba u yimaada ee maxaad u malaynaysaa inay soomaalidu ka baran karto lasare waxaan ku bilaabayaa ninaan dhul marini dhaya male haddaan soomaalida iyo halkan ku horeeyo marmar baan saaray markaan halkan imi waxaan ku fikiray dad iyo iyo iyo iyo dunyaba tacabka galay markaan eegay waxaan isiri niyo adduunka ilaahay hadduu caawa rogo waxaa nin run tacab laga rogaya soomaalida talow tacabka laga rogayaan dabeedna iswajahaysa talow hadal baa laga rogayaa iyo qabyaalad wax allaaliyo wax kaloo laga rogayo waan garan waayo markaa haddii dunida la rago la rogo saaray wallay rag baa tacab laga rogaya aakhirada halkeedii soomaalidu wax fara badan bay turkiga kaga dayan kartaa oy ka mid tahay shayga waktiga la yidhaahdo haynta ugu weyn ee la isla fahmay haddii faa'iidadeeda laga qaado waa waktiga ummadaydana saaray shay aan aniguba halkan ku dareemay ayaan uga ducaynayaa si niyada oo qalbi furnaana ummadayda waxaan uga ducaynayaa shayga laydhaqaad oonan aniguba kaflid kaga jiray oonan ogeyn shaygaa ayaa ummadaydii la haray waan gartay kasakow ee hal abuurnimada waxaa tahay nin suxufiya oo muddo dheer warbaahinta kasoo shaqaynayay ee haddii aad istiraahdid horumarka intan leegee dadkani ku tallaabsadeen iyo dhismayaashan iyo warshadahan iyo nolosha dadku say u kala socoteen laysku mashquuleyne dantii guud ee qarankana la wada ilaalinayo siday halkan ku gaadheen maxaad ku sifeyn lahayd waa nin iga weyni igu yidhi istaanbul dhexdiisaan ku sifeynayaa xasan geni baa jooga oo caafimaad u jooga oo cabdilaahi xasan wado labada abwaana isdhalay baa iyaguna halkan jooga ilaahay caafimaad ha siiyo xasan baan maalin dhowtona markaas isbitaalka ku booqnay waxaan xasan ka qoray wuxuu yidhi dadkani ayagaan isku tiirsanayn qof kasta iyo waxaa la isku daayay noloshiisa qof la lugoynayaa ma jirto qof intuu soo tooso beriis qof kala shaqaystay cunayaa ma jiro qof adeerkii isku hadlaynayaa ma jiro qof xoolaha aabihii isku hadlaynayaa ma jiro qof walba waxaa loo daayey markii uu isbaangaaray ee uu ayaa waxaa loo ogolaaday noloshiisa gubirto markaa waxaan odhan karaa saaray dadkani horta qof kastaa mas-uuliyad buu naftiisa iska saaray dabadeedna markuu isaga wixii cabigii wixii bay isaga kusoo fakadeen cid kaloo ka dabaraysaana aanay jirin noloshiisiibuu u noqday sarfayfar badbaadiye isagaa noloshiisii u halgamaya markaa waxaan odhan karaa caqabadaha bulshadaydii hor yaalla baa waxaa ka mida isfiirsanaanta laba iyo toban qof baa qof keliya wixiisu ka dhexeeyaan aabbahay ilaahay ha daaye caafimaadkana ha u daaye baa waxaan isagana ka hayaa wuxuu igu idhahdaa ilaa hadda aabbahay ma jirto wax lugooyo ka weyn waxaanad ku waarayna qof bilaadmii kuu qabanayo waxaan waxaan lagu sii jirayna qof bilaadii kuu qabanayaa lugooyo ka weyn ma jirto ee baro markaa qayb ka mida islugooyntaan halkan jirin maalinba qof noloshu meel bay maraysaa halkaad adigu maanta joogto nin baa beri marayay halkaad adigu maanta joogtona qof baa berri soo istaagaya waa la kala horumaraya waa la kala waxaanay ku kala xidhan tahay dadaalka tacabka iyo isku imaanshaha bili-aadmiga markaa waxaan odhan karaa saaray meelay sahal gacantu gaadho goomaan sii durugsanayn libtiya hadday guushu taal dadkaa wada guran lahaa gelinka caawee dambana dayicii lagu gudi jiraa qudhiisa loo guurayaayo qofkii gamay yeelkadii ha seexana gaar ahow waan gartay marka edhinacii heesahaynu mar kale ku noqonaynaa heesahaagii teebaad inoo soo qaban lahayd cabdirasaaqow ururweynahaygii naafada caashiqa adduunka oon halkana ka wada salaamayo ayaa waxaan soo qabanayaa naafada caashiqa ee adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu mursal mustacmar baa qaada dabcan axmed weli baa muusika leh laxanka xasan sareebaan dhuxul baa leh laab saalax heestaasaan soo qabsanaya marka waxaad leedahay wax alla wixii caashiqu juga gaadhsiiyey oo dhan ina heestahana la dhegaystaan heestaha nala dhegaystaan dabcan miyuu niyadaada degiyey jacaylku nagaaday weli intuu nabdigaaga igaagayaal miyuu ku naastaa qalbiga jacaylka miyaad nooshahay jacaylka miyaad nanooshahay nafada caashadee adduunka ma tahay mid ka mida naftaada naftaada ma tahay mid ka mida naftaada shaqeeya duunka ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida naftaadu
naafada caashaqa ee adduunka maalin ma leedahay maalinta naafada adduunka ee caashaqa waxaa laygu yidhi waxay jirtaa laygu yidhahdaa maalin la yidhaha saala jiray inkastoon anigu qodob ahaan aaminsanayay Ah, tallaabadan qaataa tallaabadan qaataaba hahe, intay maalintii nacaybka noqon lahayd maalintii jacaylka ha noqoto ay iska noqoto marka maalmuhu waa maalmihii wada jacaylka laakiin sidaan maqlo maalin waa loo asteeyaa february Mhm.
dabcan taasi waa maalintii jacaylka loo dhintay oo dee waxaa lagu xusaa nin jacayl u dhintay oo een, eh, sheekadiisa way dheerta halkan kusoo wada koobi mayno laakiin dee naafaynu noo ka hadlaynaa dad ka nool laakiin jugo badani soo dad ka gaadheen nool hahe xaqiiqa marka dee maalin gaaray u baahan yihiin walahi shaaray horta maanta bahalkii dad bere ku hayo oo dumar iyo rag bale baa jira marka intii ay ma haddaynu inagu waa sabsida midhaano waxaa laga yaabaa inuu midiyisnaado inay xadda ka dhigaan ba heday wuxoodu yahay Haye.
marka maanta dadka bahalkaa laynu u daynaynaa maalinta iyagu la baxayaan hahe dabcan waxaan filayaa labadeenaba inuu ka fayownay shaaray istakfirullah marka waan gartay marka naafada in bogsatay iyo in weli bugtaba way isugu jirtaa ah, way isugu jiraan waan Ah.
gartay cabdirisaaqow ee waxaad ka soo jeedaa sidaad horeba u sheegtay ee qoys faneed oo suugaanta soomaalida aada maaragtay uga dhex muuqda hooyada canab deriye waa mid ka mida maamooyinka fanka iyo suugaanta soomaaliyeed waxay ka tirsaneyd kooxdii danan waan saxsanahaa Ah, Janan malaynaya Daawud kooxdii jenaraal daa-uud aabana Janan Daawud buu isna ka mid ahaa Mhm.
isna qalabka weliba kuwa ugu adag baytaniga bahalka laydhaa oo cagaa iyo lugaa iyo gacmaha waxaba laga tumo hahe adiguna waxaad Mhm.
noqotay hal abuur sidee loo arkaa inaad adiguna kusoo biirtay kooxdii suugaanleyda oo aad laakiin noqotay hal abuur dee waxaanan u malaynayaa un shaqadii guriga ka dhinaydba intaasay hayde saray waatan kuu sheegay hore een, imika aabo een, wasiirkaas sare oo ciidamada bliis ka mid ah een, waa- waa ninka wacyigelinta haysta bliiska somaliland een, dabcan hooyo misay maanta dee dad waaweyn yihiin haddana een, weli fanka waa ku jiraa een, waa hobi hobigooda kamuu bixin ee, aabo dhanka kale waa wadaad masaajidka buu tukiyaa een, dadka diinta ka dhuftay maaha dadka isagoo masaajid tukinaya oo diintiisii haysta oo cibaadada ilaa maalinta dhalinyaroobay ilaa maanta aan qofka cibaado badan weligay aanan maalin arag aabahay salaadi jamci xataa ka tegayso haddana waxaa laga yaaba intuu kamanka soo qaato inuu maskaxdii soo raaxeeyo Een, ilaa imika booliiska mararka qaar wuxuu tumaa bayteriga marka cid kale la waayo isagaa bayteriga tuma Een, dabcan annaga gurigeega wax fara badan oo kale aanu kaga faa'iidaysanaa waktiga oo lagama inta badan waxaa laga yaaba in aanaanu xagga suugaanta iyo fanka aanaanu weerarkii aada isula soo hadal qaadin haddana waayo aragnimo fara badan oo aan aqalka iyaga suugaanta iyo fanka eh, ku bilaabmin noloshiisu aan ka dhexlay wax fara badan baa waxay iga anficeen mustaqbalkaygii kale ee faneed iyo suugaaneed marka eh, marmar su-aalo way iga weydiiyaan iyaga qudhoodu oo eh, dabcan way idhahdaan eh, uu, eh, dee haddaan ku idhaa aaba hees laxan maad iigu samayn dee waa ka waran mararka qaar waan ku idhaaba laxan fiican maha ma- maad ii heli baan ku idhaa ereyan kusoo dacay aniga laftarkayga heesi isagu ii qoray baa jira oo laxanka xataa saareen kastoona soo bixin oo waana ah oo dardaaran ah oo waalidnimo ah marka ha sugaanti dembi maaha waanu waanu malalka qaar waa falaqaynaa waan gartaa gabagabadii ayaynu soo gaadhnay waraysigeenna cabdirisaaq xaamud caydiid jeylaani ee heesihii ayaynu dabcan kusoo xidi doonaa barnaamijka heesaynu nagiyo dhegeystayaasha iyo barnaamijkaba ku macasalaameyno oo aad inoo soo qaban lahay ee waxaan soo qabanayaa hees waxaanu ahayn dhowr qof aniga madal ibraahim maxamuud furanle maxaan yir maxaan saciid cabdi b k nan dadarag saleydhaa guriga xidigaha geeskaan joognay anigu waan qoray ee maxamed yir iyo maxamed b kna way laxanaynayeen axmed welina wuu tumayey markii aniga ereyadu iga soo dhammaadeen bejka hore markan u dhiiday ee laxankaa bejkaa la waday een anigu kooraskii keenay heesta la laxameynayey ayaguna bejkay laxameeyeen een qalcadihiisii bay axmed weli u gudbiyeen oo axmed weli tumayeen markii ay aniga iga dhammaatay qalcadii labaad ee heestu axmedna muusiga ayaa ka dhammaa qoladana wareeri laxankii qalcadii hore iyo qolaskii way saareen isla halkiina waa lagu qaaday waxaa la yidhahdaa waktiga tegayow salaama rab iyo xeel iyo awood dadaal tacab iyo nasiib maxaa maxaa tacabigaga baxay maxaa maxaa tacabigaga baxay inaan boolyo u ka tiro makii tabashada badnaa naftana ku idhaa ha tabin ha tabin ha tabin xusuusiya maalma tegay inaan boolyo u ka tiro makii tabashada badnaa naftana ku idhaa ha tabin ha tabin ha tabin xusuusiya maalma tegay awoodaalaha u weyne waqtiga tegayo u salaama
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waxaanu kusoo gebagabaynaynaa heestaasi uu qaadayo fanaanka maxamed biikey ereyada jaylaani intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
xilliga hadda taagan iyo nolosha timiyey badhaadho tusmiyo ka helay wanaag tusmiyo ka helay wanaag diriyo sanadooyin badan tusaaliyo talla u fiican naftaan naftaan tusay waayeeda naftaan naftaan tusay waayeeda halkan larabeenta gidhi ayay hadda taaganto bilowgina mu tarmine tarmine tarmine farxaddu way taaba qaaday halkan larabeenta gidhi ayay hadda taaganto bilowgina mu tarmine tarmine tarmine farxaddu way taaba qaaday awoodaalaha u weyne waqtiga tegay oo u salaama xilliga hadda taagan iyo nolosha timiyey badhaadho tusmiyo ka helay wanaag tusmiyo ka helay wanaag awoodaalaha u weyne waqtiga tegay oo u salaama xilliga hadda taagan iyo nolosha timiyey badhaadho tusmiyo ka helay wanaag tusmiyo ka helay wanaag tusmiyo ka helay wanaag tusmiyo ka helay wanaag